okay taliya waxaad nooga warbixisaa habeen hore waxaa jiray howlgal shabaab ay ka fuliyeen degmada mandheera ee dalka kenya oo labaiyo toban qof ay ku dhimatay waxaa tahay taliyihiin nabadsugidda gobolka gedo kenyana waxaa xuduudda ay la wadaagto waa gobolkaasi xog intee leeg ayaad ka hayseen dhaqdhaqaaqa al-shabaab ee aagaas xuduudda aad baad u mahadsan tahay arrintaas aad weydiisay waa oo anagu waa sax gobolka gedo daris wuxuu leeyahay dowladda dhanka kenya wuu leeyahay howlgalkaas ka dhacay mandheera oo shabaab ka fuliyeen xogtiisa anagu waan helnay ciidamadaas ayaka ah oo shabaab waxay kasoo dhaqaaqeen maaragtay meel la yidhaahda gadoondawe ayay kasoo dhaqaaqeen nooca al-shabaabka ciidamadiisa waa noocyo badan bay isugu jiraan nooca amniyaadka ay ku magacaabaan bay ahaayeen xilliga ay soo dhaqaaqeen oo soo baxeen baan xogtooda helnay qoladaa saaxiibadaan nahay oo mandheera kenyana waa la wadaagnay xogta waa siinay annaguna waa u diyaar garownay markaas annagoo ku niri inay dhinaca annaga soo aadaan dhankaasn adinka xagin inay soo aadaan labadaba waa laga yaabaa waa suurtagal dhan walba aan ka diyaargarowno dhanka annagu waa ka diyaargarownay xogta cadowga marka saasaan oola sheergaraynay cadowgii marka saa saas ahaa waa maaragtay howlgal buu galay maaragtay hotel ku yaalla mandheera buu galay xilli habeenimadii ah qodaan kenyana dee howla-aan maysan haynina ma aqaano wax ku dhacay markaasna dad waa tahay tali ciidamadaas aad ku sheegtay inay yihiin amniyaadka al-shabaab halkay ka soo duuleen sidaad xogta ku hesheen
waxay ka soo duuleen meesha la yidhaahdo gadoondawe gaari nooca soomaalida u taqaana qooqamta oo lagasureeyabeesan lagasureeyahay wateen maaragtay halkaasay ka soo baxeen xilli maaragtay saddex saaca habeennimaha ay xogtooda helnay ilaa lixdii saacna eriya lagu dhawoo labaatan kilomitr eriyajibta mandheera iyo galada xaawe ay soo gaareen intaba waa la wadaagnay waa la sheergarayna qoladaan kenyaanka waa u sheegnay ka diyaargaroobaa marka halkaasay kasoo duulan mas-uuliyiinta mas-uuliyiinta maamulka degmada mandheera ee dalka kenya markaad u sheegteen oo xogtaas aad siiseen maxay idinkuu jawaabeen
waa mar waliba waa ka sheergaraynaa xiriir caadi oo leenahay weeye waxay caado hoosaasoo kala ah oo deegaanka kasoo duulahayo dhankooda dhankanaga waa ha naqate mar keliya maahan oo hadda keliya maahan mar walba waa u sheegnaa oo waa ka sheergaraynaa sida caadada ka diyaar garow waa nidha anaku waa ka diyaar garownay anaku la shaqeeya waa diyaar garownay ciidamada nabiga waa diyaarinay waa ka diyaar garownay ayaguna ka diyaar garow waa nidha ma garta haye taliya aada umahadsantahay